xildhibaan barqad batuun oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay somalilan ayaa ka jawaabay hadal dhowaan uu maamulkaasi iyo doorashada ay qabsadeen ka sheegay axmed macalin fiqi madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayuu ugu baaqay inuu afar iyo labaatan saac gudahooda xilka uga qaado fiqi haddii uu ka qaadi waayana uu isagu qayb ka yahay dagaal uu sheegay in lagula jiro maamulka uu ka mid yahay haddaba waa kan xildhibaanka isagoo arrimahan ka hadlaya xasan sheekh waxaan leeyahay haddaad afar iyo labaatan saacadood xilka kaga qaadi wada fiqi waxaad qayb ka tahay dagaallada lagula jiro deganaanshaha doorashada dadnimada iyo dalka jamhuuriyadda somalilan war nimaanun ehel ahayn oo diin iyo deegaan iyo dadnima ayna naga dhaxayn oo dalalka dibadda ka yimid oo gaala oo soo majeertay dadaalka doorashada dalkayga ka dhacay oo noogu hambaliyeeyey oo qiray inay mucjiso tahay kaanu isku afka iyo deegaanka iyo dalka ahayna soomaalinimadu naga dhexaysay inuu annagana na soo hambaliyeyn waayo kii gaalka ahaa ee na hambaliyeeyena uu qabsado waxay ina tusaysaa dowladnimada soomaaliya ka talisaa nooca ay tahay ayay daliiluta haddaba dagaalkan afka ah ee hawada laysku marinayo ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan doorasho ka dhacday dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan kaasoo ilaa iyo hadda aanan la helin natiijada saxdaa ay ka soo baxday walow dadka qaar ee u dhundaloola siyaasadda somalilan ay sheegayaan in loo badinayo inuu ku soo bixi doono musharax cabdiraxmaan ciro kaasoo hogaamiya xisbiga lagu magacaabo wadani